galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galab sabti ah bisha ogos waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
dhegaystayaal qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaal ka dhacay deegaanka luuqjeelow oo ka tirsan gobolka hiiraan oo lagu dilay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab khasaaraha dhinacan ciidamadan hadda halkaas u duulay wax soo gaara ma laha dhaawac iyo dhamisho midba wax soo gaara ma laha iyagoo guushooda wataa nabad qaba ay soo noqdeen laakiin meeshaas waxaa ku dhimatay laba markii hore ku dhimatay amiirka kullaba dhaawacna saddex ayuu ahaa kadibna dhaawac mid kale ayaa u dhintay saddex saas ku noqdeen labana waa dhaawac waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
maleeshiya beeleed gacan saar la leh dowladda soomaaliya ayaa xalay saddex ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo uu ku jiro sarkaal ku dilay deegaanka luuqjeelow oo qiyaastii labaatan kilomitir u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiya beeleedka oo ka caraysnaa dil dhowaan ay al-shabaab ugu geysteen deegaanka nabadoon deegaanka caanka ahaa oo lagu magacaabi jiray cali cabdulle shiila sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalka ku dhintay ayaa lagu magacaabaa cabdi cali dhagaweyne oo u qaabilsanaa al-shabaab howlgallada galbeedka magaalada beledweyne kooxdii weerarka fulisay ah sidoo kale waxay dhaawaceen laba ka mid a ilaaladii sarkaalka sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cusmaan kalaafow dagaalka kadib ayaa saakay waxaa deegaanka luuq jeelow gaaray ciidamo gurmada oo ka tirsan al-shabaab oo xabsiga dhigay dad shacaba oo ay ku tuhmayaan inay la shaqaynayeen maleeshiyadii weerarka u geystay waa markii ugu horreysay ee weerar lagu dilo saraakiil al-shabaab ah uu ka dhaco deegaanada galbeed ee beledweyne ciidamada mucaaradka siiriya ee loo yaqaano s d f ayaa shalay si buuxda ula wareegay magaalada mambij oo ay si weyn gacanta ugu hayn jireen ururka isis taas oo u dhow xuduudda dalka siiriya la wadaago dalka turkiga afhayeen u hadlay ciidamada mucaaradka siiriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in ciidamadu ay xilligan ku mashquulsan yihiin in ay magaalada ka sifeeyaan kooxihii ugu dambeeyey ee isis ee laga yaabo in ay magaalada ku jiraan sidoo kalena ciidamada ay taageeraan maraykanku ayaa u gurmaday islamarkaana sii daayay ilaa laba kun oo shicib ah oo kooxda isis ay haysteen iyaga oo isticmaalayay inay gabaad ka dhigtaan dadkaas rayidka ah sida laga soo xigtay sharfaan darwiish oo ka tirsan golaha militariga ee isbahaysiga la ah kooxda s d f maraykanka ayaa isbahaysigiisa u arka maraykanka iyo isbahaysigiisa ayaa u arkaan idhaahdee in magaaladan mambij ay tahay xudun muhiima oo isku xidha ururka isis saraakiisha dalka bakistan ayaa sheegay in dadkii saaraa diyuurad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ay bakistan lahayd oo ku burburtay dalka afghanistan horantii bishan ay soo gurya noqdeen iyagoo badqaba kadib markii ay sii daayeen kuwii haystay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan maanta oo sabtiha ayaa lagu sheegay in lix qof oo saaraa diyuurad ay lahayd dowladda deegaanka gobolka bunjab oo lagu waayay afghanistan afartii bishan la helay islamarkaana ay ku soo noqdeen islaamabaad maanta oo sabtiha iyagoo badqaba qoraalkan ayaa lagu sheegay in lix kada qof ee saaraa diyuuradda burburtay ay ahaayeen shan bakistaaniyiina iyo nin u dhashay dalka ruushka mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in horaantii bishan markii diyuuraddu ay burburtay dadkan ay gacanta u galeen maleeshiyada taalibaan madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa taariikh ku yeelanaya qaaradda afrika marka uu xilka ka dego iyadaoo lagu xasuusan doono arrimo ay ka mid yihiin isaga oo culays saaray sidii wax looga qaban lahaa korontada qaaradda afrika gaar ahaan sida qaaradda afrika ay u heli lahayd ilaa lixdan milyan oo khad oo dhinaca korontada ah sidoo kalena waxaa madaxweyne obama lagu xasuusan doonaa inuu yegleelay mashruuc lagu tababarayo hogaamiyaasha soo koraya ee qaaradda afrika ama loo yaqaano yaali arrimaha kale ee uu wax ka qabtay waxaa ka mid ah inuu gacan ka geystay sidii loo ballaadhin lahaa ganacsiga qaaradda afrika oo uu gaadhsiiyey ilaa afar laab intii uu xafiiska joogay
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenaa dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilowna ee sidii aad warkaba ku maqlayseen dagaal xalay ka dhacay deegaanka luuq jeelow oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa lagu dilay saddex ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo uu ku jiro nin sarkaal ah dhowr kalena lagu dhaawacay dagaalkan ayaa u dhexeeyey maleeshiya deegaanka ah oo gacan saara leh dowladda soomaaliya oo ka cariisnaa nin nabadoon ah oo dhowaan al-shabaab ay ku dileen galbeedka beledweyne iyo maleeshiyaadkii al-shabaab ee gacanta ku hayay deegaanka luuqjeelow waryaheena jaamac buulo jaamaca ayaa qadka taleefonka beledweyne kula xiriiray guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cusmaan khalaafow wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa uu ahaa dagaalkan aada umahadsan tahay waxaa hore loo dilay nin nabadoon ah oo nabadoonada reer hiiraan kamid ah oo beledweyne magaciisa la yidhaahdo cali cabdile shiila oo ku magac dheera cali santuur ayaa waxaa loogu dilay deegaanka luuqo yelow halkaas intaa laga soo qaaday waxaa madaxa looga gooyey meel magaalada u jirta shan kilomitr ninkaasi wuxuu kasoo jeeday hadda deegaankan hadda beledweyne gaar ahaan deegaanka hadda luuqo yelow aan ka hadlayno kacdoonka waxaa meeshaas ayuu ka dhashay markii hore waxaana hadda abaarihii xalay saddex saac iyo barti ayaa waxaa ka dhacay ciidamada deegaanka soomaalidan hadda inta badan ay u taqaano macaawisley dalka soomaaliya inta badan garab dagaalamo ciidamada amison iyo kuwa dowladda soomaaliya maamulkana garab ka haysto ayaa waxaa ku qaaday xalay abaarihi saddexda saac ee barti dagaal meeshaas waxaa lagu dilay nin sargaal ah oo u qaabilsanaay deegaankaasi luuqu jiro dhinaca galbeedka ugu qaabilsanaay magaalada beledweyne iyo laba askari oo kale oo istaafyadiisa meeshaas guud ahaan saddex ku dhimatay iyo iyo laba dhaawac ayaa ciidamadaas ay ay gacanta la heleen maxamed macalin cusmaan waxaad sheegtay in la dilay nin nabadoona oo deegaanka luuq jeelow ka soo jeedo yaa dilay maxaase loo dilay sababtu maxay ahayd waa mahadsan tahay shabaab inta badan waxay sameeyaan nabadoonada culamaawidiinka saraakiisha dadka aqoon-yahanada ah dadka berimajeydada ah oo dadka wax u dhaho oo dadka wax u garto oo dadka wax baro ardada jaamacadaha kasoo baxa intaas ayay shabaab dilaan wuxuu soomaaliya dhammaanteed xuduudaal ay u tahay nabadoonadii horeyba isdili jireen ayuu kamid noqday nabadoonkaas oo caamka ka ah beledweyne nabadoonkaas ayaa la dilay ciidamada deegaanka kacdoonkaas ayay ku kaceen dhammaan muxuu ahay meel kasta ay joogaan marka aad leedahay ciidamada deegaanka ama sida aad u sharaxday soomaalida qaar ay u yaqaanaan macaawisley ma waxaad ka wadaa ciidan dowladeed ciidan gobol mise waa ciidan qabiil oo beeleed ciidamada waa deegaanka marka la yidhaahdo waa dadka deegaanka kasoo jeeda la yidhaahda muxuu ahay meelaha ay degan yihiin deegaanadaasi ciidamada dawladda ma aha kuwa amisoomna ma aha ciidamada deegaanka hadda aada maqasho waxaa la yidhahdaa deegaankaas ciidamo dadka kasoo jeedo shucuubta shacabka waxaa la yidhahdaa ciidamada deegaanka weliba waxaa looga daraa macaawisley dalka soomaaliya degmooyinkeeda inta badan markaa la xureynayo waa ka barbar dagaalamayeen ciidamada amisom iyo kuwa dawladda soomaaliya ayay ka barbar dagaalamayeen waa ciidamaha oo muxuu ahay deegaanka soo jeeda oo sababtoo ah meesha la maraayo xubka la maraayo jidka beerta oo meelaha shabaab ay geli karaan intaasoona dadka kaoo kala yaqaano wa mudane guddoomiye haddii aad bal ciidamada deegaanka sharaxaadooda halkaa oga baxdo soomaalidu uma fududeyn in dad is-abaabulay ee al-shabaab weerar ku qaadaan oo guulo kasoo hoyiyaan amison iyo ciidamada dowladda ayaaba la tacaalaya oo shaqo badan ku jira marka say ugu fududaatay macawisley in ay guul kasoo hoyiyaan oo sida aad sheegtay nin madaxa ay soo qabtaan aada umahadsan tahay ciidamadaasi ee deegaanka waxaa la shaqeynaya maamulka iyo amisom iyo ciidamada amniga soomaaliya gaar ahaan beledweyne laakiin xogta iyo deegaankaas meelaha la maraayo ayaa iya aqoon dheeraada u leeyihiin laakiin waxaa gacanka siinayay xoogaasi iyo abaabulkaas oo ciidamada muxuu ahay maamulka iyo ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida waa garanay marka gacan baad siinayseen laakiin shaqada ciidamada soomaaliya iyo amisom baa qabtay ninka la qabtay ee madaxda aad sheegtay in uu al-shabaab yahay magaciis muxuuse al-shabaab u hayay waa mahadsan tahay waxaa la yidhahdaa ninkaas cabdi cali dhagaweynaa la yidhaahdaa ayaga marka waa cabdiraxmaan ay ulbaha laakiin si anagan u naqaano cabdi cali dhagaweyn ayaa la yidhaahdaa waa waa amiir oo u qaabilsanaha galbeedka magaalada beledweyne howlgalka annagoo waxaan ognahay sideeda qof markii xilloo dhiibaayo uu sanadkiisa waa in afartan ama wax lamid ou gaaro laakiin shabaab qof hadduu shan iyo toban sano gaaro ama wax lamid gaaro waxaa laleeyahay ninka hebel la yidhahda waa amiir wey marka wuxuu amiir u ahaa iyagaa laakiin yaqaana laakiin annaga waxaan ognahay inuu dadka amiirku dhinaca dhibaatada uu ahaay beledweyne galbeedkeeda oo dhibaatada faraha badan le ama dadka ha lagu lagu dilo ama xoolaha laga dhaco ama beeraleyda hala dhibaateeya inuu dhinacaas amiir uu ahaay ama anagaan ognahay laakiin ayagu waxa amiir uu ahaana garamayo goobta uu dagaalka ka dhacay ma magaalada luuq jeelow laftirkeeda mise waa deegaan ku dhow meesha uu dagaalka ka dhacay waa bartamaha magaalada luuqa jeelow bartamaheeda waa goobaha lagu casheeyo maqaayidaha guryaha ay ku yeelaan waa waa meeshii bartamahooda oo weliba ay ku qaadayeen cashuuraha ay ku qaadi jireen bal sharaxaad dheeriyaa naga sii marka ninka lasoo qabtay ma ogiye khasaaraha intuu la egyahay labada dhinacba khasaaraha dhinacan ciidamadan hadda halkaas u duulay wax soo gaaray malaha dhaawac iyo dhimisho midba wax soo gaaray malaha iyagoo guushooda wataa nabad qaba ay soo noqdeen laakiin meeshaas waxaa ku dhimatay laba markii hore ku dhimatay amiirka ku laba dhaawacna saddex ayuu ahaay kadibna dhaawac mid kale ayaa u dhintay saddexa saas ku noqdeen labana waa dhaawac intaas waxaa ka dheer ay sameeyeen markii arrimaha ay dhaceen kadib dadkii deegaanka ahaayo oo caadiga ahaayo oo looqa jeelow ama agaarkiisa deganaayo oo shacabka caadiga ama beerley ha noqdaan ama maqaayiley ha noqdaan ayaa isaga ilaa dhowr qof sideed qof iyo sagaal qof xawaali saas ayaa lagu sheegay labadii saac laba iyo tobankii saac ilaa toddoba saac inta u dhexaysay aruuris ay u galeen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cusmaan kalaafow oo qadka taleefonka magaalada beledweyne goordha ugu warramaya waryahayaga jaamac buulle jaamac farasle
shalay waxaa meelo badan oo adduunyada ah looga dabaaldegay maalinta ay qaramada midoobay u astaysay maalinta dhalinyarada afrika maalinta dhalinyarada dunida dalkan maraykanka waxaa weli ku sugan oo tababaro ku qaadanaya boqol dhalinyaro ah oo ka mid ah kunkii dhalinyaro ee dhowaan dalkan maraykanka uga qayb galay shirka hormuudka dhalinyarada afrika ee loo soo gaabiyo yaali haddaba v o a qaybteeda la hadasha afrika ayaa shalay daarta v o a ee magaalada washington ugu qabatay qaar ka mid ah dhalinyaradan dood la xidhiidha sidii ay dhalinyarada afrika u samayn karaan hal abuur ganacsi oo dhaxalgal ah wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari oo naga qaybgalay golankaas ayaa warbixintan nooga diyaariyey afrika waxay ka mid tahay qaaradaha sida dhaqsaha ah ay dadkoodu weli u tarmayaan inta badanna dadka ku nool waa dhallinyaro sida lagu caddeeyey warbixinno badan oo caalami ah inkastoo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira qaaradda afrika uu yahay faqriga haddana dhaqaalaha qaaradda ayaa ah mid xowli u sii koraya waxaana ilaha ugu waaweyn ee kobcinta dhaqaalaha qaaradda uu yahay dhallinyarada dalkooda kusoo kordhinaysa hal abuurka ganacsi dhallinyarada ka qayb gashay doodda oo ah kuwo hal abuuro ganacsi ku leh dalalka ay ka soo jeedaan ayaa madashu ku soo bandhigay fikrado kala duwan iyo talooyin ku aadan habka ugu wanaagsan ee ganacsi looga abuuri karo qaaradda henry koloba oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ee dalka uganda ayaa qaba in ganacsi laga abuuri karo iibinta dhirta gaar ahaan geedaha aniga aragtideedu waxay tahay in geedaha loo abuuro qorsho ganacsi darteed ay faa'iido ku jirto sababtoo ah dhirta aad bay qiimo u leedahay tusaale ahaan hal geed oo ah nuuc soo saara digirta fasuuliyada waa boqol doolar ka waran haddii aad abuurto kun geed waxaad helaysaa lacag ka badan boqol kun oo dollar marka annaga hadda waxaan wadnaa mashruucan sidaasi oo kale geedo u abuurayno dhan markaad ka eegto waxay noo tahay faa'iido dhinaca kalena waxay faa'iido u tahay deegaanka qalabka warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada ayaa hadda ka mid noqda meelaha ee dadka leh hal abuurka ay ka sameeyaan dhaqaalaha justice rotinge oo leh shirkad warbaahineed oo ku taala dalka tanzaniya ayaa aaminsan in dhallinyarada ay si fudud ganacsi u abuuri karaan iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada dalka aan ka soo jeeda ee tanzaniya dadka sagaal iyo toddobaatan ilaa iyo siddeetan boqolkiiba gaar ahaan dadka da-dooda ee u dhexaysa siddeed iyo tobanka ilaa iyo afar iyo soddonka
aad buu mahadsanyahy kaasi waxaa warbixintii uu wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari uu nooga diyaariyey kulan lagu xuseeyey maalinta dhalinyarada dunida oo shalay meelo badan oo caalamka ah laga xuseeyey marka maxamed ilaa kun dhalinyaraaba halkan la keenay ismaaciilow intaanan qodobka xiga u gelin waxaan dhegeystayaasha ka raaligelinaynaa in maqalka codka ku dhex jira warbixintaasi aan la maqli karin xilad farsamo awgeed lakiin idaacadeena dambe aan insha allah kusoo dayn doono oo maaragtay si fiican u maqli doonaan inta ka horeysana weli halkaad nagala socotaan waa v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington sannadihii u dambeeyey waxaa dunida ku soo kordhayey walaaca la xidhiira in lasoo abaabuli karo weeraro dhinaca internetka ah oo macluumaad muhiima lagu jabsan karo todobaadadii aan dhaafay dalkan maraykanka waxaa saameyn ku yeeshay jabsashada imaylada xisbiga dimuqraadiga taasi oo keentay in guddoomiyihii xisbigaasi ay iscasisho arrintan oo lagu tuhmay inay dowladda ruushku ay ku lug lahayd dhinaca kalena dowladda ruushka ayaa iyaduna sheegtay in la jabsaday kombyuutarro yeelay qaar ka mid ah xafiisyada dowladda laakiin ma jirto cid si toosa loogu eedeeyey haddaba waryaheenna xuseen barre aadan ayaa halista ka iman karta weerarada dhinaca internetka waxa uu ka waraystay cabdinaasir ismaaciil oo loo yaqaano sola oo aqoon u leh farsamada teknolojiyadda casriga ah runtii arrimahan way dhacaan laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc nooc waa qof shaksi ah oo cilmigan jabsashada ama hakinka la yidhaahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasad aaminsan dhanka kalena waa dawlad ayaa ka dambaysa marka wuxuu halisii yahay marka ay dawlad ay ka dambayso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono marka wax walbana way isticmaali karaan iyadoo iyagoo isticmaalaya combyuutarada quwadda waaweyn marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn eedeymo badan ayaan aragnay wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa kamid ah wadanka waqooyiga korea wadanka ruushka iyo wadamadan kale ee bariga yurub ku yaala inta badan waxay sameeyeen waxa la yidhahda ghost computer ama combyutaro qarsoon tusaale ahaan qofka doonaya inuu kaa soo galo ama hakin kugu sameeyo sidoo ku sugan mosco isticmaali maayo waxaa la yidhahdo i t address ama number u gooni ah combyuter walba oo asaan oo adduunka yaala wuxuu isticmaalayaa combyutaro kale oo ay jabsadeen oo brazil ama africa meel kale yaala awooddaasna waxaa yeelan kara inta badan waa dawladda marka dawladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aada u fara badan waxay leedahay haddii gacanta laminku dhigo annaga shaqo kuma lihin waxaad tihiin dad maaragtay no iyaga iyaga iska samaysa ayaad tihiin marka shaqo kuma lihin saa awgeeda laydin xiri maayo waxba laydinku samayn maayo laakiin waa idinka ayaa samayn kara keliya sidan ka warqabno dunida casriga iminka waxaa u badan isticmaalka kombyuutarada iyada oo ay sii yaraanayaan adeegsiga waraaqaha la daabaco ma laga yaabaa mustaqbalka arrintani haddii ay sii socoto in ay saameyn ku yeelato horumarka dunida tabcan hadda ma jirto waraaqihii laysu diri jiray wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa marka halista ugu weyne hadda timid waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaanu aragnay d n c oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka maraykanka oo iminka musharax ay u tahay hillary clinton in email haddii lasoo diro qof aan aqoon ama aanu ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga haddii ay furaan ay dhici karto in camerada ku xiran combyuterka waxaad qoraysid sawir laga qaado mikrofoonka la dhegaysto marka halista ugu waan sidaa laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aada u fara badan ay waxay geliyaan sidii waxyaabahaas looga hortegi lahaa laakiin way adagtahay sida looga hortago haddii combyuterka uu ku xiran yahay internet mar walba halistu meesha ayay taallaa ma laga yaabaa mustaqbalka quwadaha waaweyn inay isku adeegsadaan dagaal dhinaca internetka ah mar hore u bilowday dagaalkaas wuu jiray tobankii sano ugu dambeysay wuu jiray waxaa aada u isticmaalaa wadamada shiinaha iyo sidaan hore u sheegnay bariga yurub wadanka ruushka iyo waxaan xasuusanaa dhowr sano ka hor in shirkadda sony ee aflaanta samaysa ee caanka ah ee ka dhisan waddanka maraykanka in ay filin ka sameeyeen madaxweynaha waddanka waqooyiga korea kim jong un ay ka sameeyeen kaasoo runtii aada aan ula dhacin kadibna waxaa lasoo bandhigay wixii iimeelo ahaa ee sirta u ahaa shirkadda sony taasoo dad badan ay shaqadii ka tageen dhibaato weyn ay gaarsiiyeen waxaa lagu dagaalamaa sirta maaragtay warshadaha ee layska xado waxaa lagu dagaalamaa sirta dhanka militariga ee layskula dagaalamo taasoo ay sanadada soo socda laga yaabo in iyadoon xabad la tuurin waddan si dhib yar loo qabsan karo iyadoo la isticmaalayo teknolojiyada hakinka ah iyo dhanka combyuteraha
kaasi waxa uu ahaa wariye cabdinaasir ismaaciil zoola oo aqoon u leh farsamada teknolojiyadda casriga ah xuseen barre aadan ayuuna u warramayey haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee xambalyada iyo heesaha ayay warqadda ugu horreysa ibraahim dhammaalka wuxuu naga soo gaaray hooyo qalbi muuse iyo abti ibraahim aadan iyo ayeeyo xabiibo dayaan iyo waxay yidhahdeen hani cabdirasaaq iyo habaryar caasho muuse iyo anfac garcadde iyo ayaan cali nuur iyo ayaan xasan muuse iyo nimco ibraahim aadan iyo aamino garcadde dhammaan dadkaasina waxay u hambalyaynayaan sacdiyo cali nuur iyo maxamed maxamuud xalane oo ku aqalgala bay yidhahdeen dalka norway waxayna leeyihiin isku waara noqda kuwii eebba uu kala siiyo ubad qayrqaba aamin ayaan leenahay warqadan ibraahim waxay naga soo gaartaa abi cismaan maxamed shaaluco iyo hooyo maryan siciid weyrax iyo cabdi cismaan shaaluco iyo farxad cismaan shaaluco iyo cabdirashiid cismaan shaaluco dhajka loo yaqaaniyo faadimo cismaan shaaluco iyo nageeye cismaan shaaluco iyo farxiye cismaan shaaluco faadimo cismaan shaaluco farxiye cismaan shaaluco mahad cismaan shaaluco muxubo cismaan shaaluco qaali cismaan shaaluco dhuuxaay cismaan shaaluco shaaco cismaan shaaluco ismahaan cismaan shaaluco dhammaan dadkaasoo kala jooga maraykanka sweden australia soomaaliya dubai iyo hargeysa waxay tahniyad meher u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen faraska iyo geeyada cabdirasaaq maxamed aadan iyo deeqa cismaan shaaluco oo meherkooda uu ka dhacay hotelka mansoor ee magaalada hargeysa ducaduna waxay yidhaahdeen waa xaggeena isku waara ubad qayr qabana kala hela ayaanu leenahay dhammaalkan waxaa noo soo diray faysal jabati iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed cibaar diiriye iyo mawliid maxamed shuuriye iyo injineer borow iyo kamis faarax barre iyo mustafe aadan iyo aweys cabdi maxamed iyo cabduqaadir ismaaciil qasaaye iyo qadar sugow salaad iyo maxamed nuur maahir iyo farxaan cabdi cali nuur iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdiraxmaan iyo caasho xuseen caagano iyo sacdiya xasan ganey iyo hindiye dhaqane iyo nasrakiin jacfar iyo hodan cabdi salaad waxayna hambalyo u dirayaan axmed ibraahim goodir iyo racwi yuusuf oo gabadh u dhalatay gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen ruweyda axmed waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waaya ruweyda soo weynow noqotay dadkeeda iyo dalkeeda manfacda warqadda waxay naga soo gaartay ibraahim xasan cabdirasaaq dalmar iyo aweys cabdulle cumar iyo xaliimo cabdulle cumar iyo cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo nasre cabdulle cumar abuukar cabdulle cumar iyo nimco cabdulle cumar iyo foos macalin xasan iyo maxamed dalmar axmed iyo qadre ismaaciil yuusuf iyo hani maxamed faarax ditoreysa farxiye cali axmed iyo xasan xuseen cali xasan cadde iyo nasteexe axmed faarax iyo seegeeda cabdulaahi axmed faarax doctor imaan iyo kiin axmed cali iyo zeynab maxamed xasan miska xasan sheekh dhammaan dadkaasoo kala jooga xamar gaalkacyo cadaada jowhar yurub waxay halkan hambalyo aroos farxad la u dirayaan caruuska cali cabdulle cumar iyo caruusada fardowsa cilmi cawaale fardowsa siman oo aqalgalkooda uu ka dhacay degmada shubis magaalada muqdisho jimcihii dhoweyd shanta bisha agost waxay leeyihiin kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan leenahay waa anigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhigana dhaayihii ku arkaa wanaag dhaxal u yeeshe codka macaan ee maxamed aadan isaaq heestii dhuuxi buura
arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhiganaa sida dhowl guyoo da'ay ama dhibica roobka tiilaygu dhehe ama lama dheebiyood dhulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowr guyoo da'ay ama dhibi caroobka tiilaygu dhehe ama lama dheebiyood dhulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare dhoolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye dhoolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye Daaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Daaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhiganaa deegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhalatee markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaadee dheegahaaga nugul iyo dhibyaraanta hadalkani waa midaadu dhalatee markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaadee wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante wadnahaad ku dhiigante dhabarkaad ku mudante dhibinadaad ku maarante dhaayee ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe u arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axad meel ma dhiganaa
daadure waxaa ka mid ahayd dadkii soomaaliya ka soo dhoofay een, xilligii barisamaadka ee qurbaha soo aaday Een, heestanna een, micnaha ku jira markaad miraheeda dhegaysatay waxaa ka muuqatay in ay tahay hees wiil gabar uu jeclaa ka tagaayo uu leeyahay waan dhoofayaye axdi meel ma dhiganaa weliba waxay ka mid ahayd heestan heesihii uu fanaanka maxamed aadan isaaq uga qayb galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo habeen kasta oo khamiisa oo jimcuhu soo gelay lagu qaban jiray golaha murti iyo madaalada ee magaalada muqdisho aanu intaasi ku dhaafno warqadda xigta bal noo soo qaban waxaa noo baaqaya axmed maxamuud gargar iyo waxay yidhaahdeen kaahiye xasan gargar iyo aabe maxamuud gargar iyo aabe cumar gargar iyo cabdisahal gargar iyo yuusuf axmed cali iyo faadumo axmed cali iyo caaisho maxamuud gargar iyo waxay yidhaahdeen faadumo maxamuud iyo maryan axmed jamaar iyo faadumo cumar bagaas iyo mugaay xareed mire iyo safiyo deekow xuseen waxaana ay jecel yihiin dhammaantoodba in ay taaniyad gaarsiiyaan cabdikheyr cumar bagaas iyo xaliimo guray oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada gaarisa wiilkaasina waxaa loo bixiyey xamse cabdikheyr waxaana ay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamin ayaan leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay abti xasan muuse iyo habre cadar muuse iyo habreer leylo muuse iyo habre maryan muuse iyo habre xaawo jamcaale cabdulle iyo maxamed ciise cawaale iyo deeqo ciise cawaale xamdi cumar aweys iyo maxamuud xasan muuse iyo xamdi ciise cawaale dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos u dirayaan xuseen cali nuur iyo fardowse maxamed cabdulaahi waxay leeyihiin waxay ku aqalgaleen dalka faransiiska noqda kuwa isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano
waa hagaaga waxaa noo baaqaya macalin ibraahim cabdi yuusuf iyo macalin cabdulaahi sheekh muuse xasan iyo macalin maxamed cabdulaahi cabdi kadaawe iyo waxay yidhaahdeen macalin cumar xuseen kaariye iyo macalin cabdulaahi garaad cali macalin liibaan cabdi faarax iyo macalin cabdiweli maxamuud cilmi iyo macalin ismaaciil cumar weliye iyo macalin maxamed cabdi nuur iyo macalin axmed xuseen kaariye dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambali u diraan daahir maxamed jeyte iyo sawdo abuukar xasan oo wiil ugu dhashay muqdisho gaar ahaan degmada howlwadaag waxaana ay leeyihiin maxamed daahir ayaa wiilkaasi loo bixiyey soo barbaar maxamed oo noqo kii soo weynaada ibraahim haye kaalimihii sugaanta jacaylka miyaan hagraday dabuubta miyaan habraday miyaan hibashada qarsaday hantaaqa miyaan kasbaday hawraarta markaan cuskaday haddaan gocashada furfuray malaysan inaan kunaay waa codkii bacanaa yurgeeyo miyaan hibashada qarsaday miyaan hibashada qarsaday hantaaqa miyaan kasbaday hantaaqa miyaan kasbaday jacaylka miyaan miyaan hagraday dareenka miyaan miyaan habraday jacaylka miyaan miyaan hagraday dareenka miyaan miyaan habraday miyaan hibashada qarsaday miyaan hibashada qarsaday hantaaqa miyaan kasbaday hantaaqa miyaan kasbaday awraarka markaan cuskaday haddaan gocashada fufuray awraarka markaan cuskaday haddaan gocashada furfuray iigu wuxuu u dhiibsaday tan eesaha burqaday iigu wuxuu u dhiibsaday tan eesaha burqaday awraarta markaan cuskaday haddaan gocashada haddaan gocashada furfuray iigu wuxuu uu dhibsaday sutan eesaha burqaday iigu wuxuu uu dhibsaday sutan eesaha burqaday anoo nafta ku hibiyey xidhiidhika hadiyan gabay hamalaysan hawmalaysan hawmalaysan inaan ku nacay anoo nafta ku hibiyey xidhiidhika hadiyan gabay hawmalaysan hawmalaysan hawmalaysan inaan ku nacay dadalka miyaan miyaan hakaday danaynta miyaan miyaan hinqaday dadalka miyaan miyaan hakaday danaynta miyaan miyaan hinqaday miyaan la'anta harsaday miyaan la'anta harsaday miyaan qorshe kale higsaday miyaan qorshe kale higsaday dadalka miyaan miyaan hakaday danaynta miyaan miyaan hinqaday dadalka miyaan miyaan hakaday danaynta miyaan miyaan hinqaday miyaan la'anta harsaday miyaan la'anta harsaday miyaan qorshe kale higsaday miyaan qorshe kale higsaday hafiifka aanu damqaday intaan xariirkada xigsaday hafiifka aanu damqaday intaan xariirkada xigsaday waxaan hubsimo ku sugay hankaagii maxaa ka tiray waxaan hubsimo ku sugay hankaagii maxaa ka tiray hafiifta aanu damqaday intaan hareerkada xigsaday hafiifta aanu damqaday intaan harkada xigsaday waxaan hubsimo ku sugay ankaagii maxaa ka tiray waxaan hubsimo ku sugay ankaagii maxaa ka tiray anoo nafta ku hibiyey xidhiidhika hadiyan gabay hamalaysan haddii aan gabay ha umalaysan ha umalaysan ha umalaysan inaan ku nacay
haye ibraahim baasha hala ismacsalaamayaa la isku ogaaye ha malaysan inaan ku nacay alla ilahe waxaan filayaa dhegeystayaal badan in heestaasi ay ka heleen erayadeeda iyo qaabkay funaanadu u qaadayso warqadan markanaha aan soo qabta sheekada intaasaan ku joojinaynaa bal u kaade waa ibraahim aadan cali iyo xuseen aadan maxamed iyo dukow aadan isaaq iyo cabdiraxmaan maxamuud xareed iyo cabdinaasir aadan maxamed iyo cabdiraxmaan isaaq farxiye cabdi maxamed xaawo aadan maxamed awliye aadan maxamed arbahay aadan maxamed farxiye aadan isaaq mahad isaaq aadan maxamed cali aadan cali warsame xasan dadkaasoo kala jooga maraykanka u k australia iyo soomaaliya baydhabo janaay muqdisho miskaale waxay tahaniyad kal iyo laab ah u dirayaan boqorka iyo boqoradda siciid aadan maxamed iyo luul macalin nuunow oo wiil ugu dhashay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ee puntland wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdirabbi siciid aadan maxamed waxaanu leenahay soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiisba anfaca aamiin waayahay falastiin dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo maxamuud iyo xaaji cali xaaji cilmi iyo hooyo nuuro cilmi cawaale iyo sacdiye cilmi cawaale iyo carruurteeda iyo maryan dalmar axmed iyo sowda cilmi cawaale iyo shariif cilmi cawaale iyo xaaskiisa cabdulaahi cilmi cawaale iyo xaaskiisa iyo zahre maxamed xuseen zahro dawo iyo seegeeda iyo maxamed axmed faarax shiine iyo xaaskiisa iyo nadiifo axmed faarax shukri axmed faarax iyo carruurteeda iyo saare xuseen cali iyo carruurteeda iyo farxiyo cabdiqaadir maxamed iyo safiyo cusmaan maxamed iyo hooyo aamine calin iyo zahre cabdulle cumar mascuud cabdulle cumar iyo sacdiyo cabdulle cumar ha ka tegana bay yidhaahdeen caasha cabdulle cumar dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan australia china germany norway south africa iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay halkan ka taaniyadayaan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan cali cabdulle cumar iyo farduuse cilmi cawaale farduuse siman oo ku aqalgalay degmada shibis magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducadeedin kale waaye waxaan leenahay arooskiina ha noqdo kii aad kala kulantaan farxad iyo reynreyn ee bana owdin kala siiyo ubadda qarqaba aamiin warqaddan waxay naga soo gaartay maxamed axmed sheekeeye iyo biraay cabdikariin cabdulaahi iyo xabiibo axmed sheekeeye iyo caaisho axmed sheekeeye iyo gallado axmed sheekeeye iyo maxamed cabdikariin cabdulaahi iyo cabdirashiid axmed sheekeeye cismaan axmed sheekeeye cabdisalaan cumar fatoosh iyo jaamac cabdikariin cabdulaahi iyo aadan cabdikariin cabdulaahi cabdiraxmaan cabdikariin cabdulaahi sacdiye cabdikariin cabdulaahi qadiijo cumar sheekeeye kaaha cumar sheekeeye haboon cumar sheekeeye big mother xabiiba afrax siyaad iyo maxamed aar xuseen axmed iyo aar tollaxay garaaj sheekay dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan bashiir cabdikariin cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga leyle cismaan sabriye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafadda buundaweyn laanta camalow waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qaban kala hele aamiin ayaanu leenahay dhankii heesaha falastiin haye waa keli ilaahay eedaanku waa faral aqirana waa negi adduunyadduna waa hoos abaal ruuxa kuu gala ha ilaawin weliga waxa uu leeyahay sida xunsho ubadkeed ugu uurnugeyshaan aniguna ugaasoy naxariis naxariis la ooya codkii macaanaa ee salaad maxamed shardi salaad derbi iyo fanaanada faadimo cabdulaahi kaani mande
وكلي إلهي إيدان كوافر الآقرة أنا وانقي الدنيا تكون واهوس أبال روحك وقلا إلا وين وليقا وكلي إلهي إذا عنك وفر الآخرة نواندي الدنيا دون واهوس أبال روحك وقلا إلا وين وليقا أهل هدي قرتهي مقاركنا الموية هي أهل هدي قرتهي مقاركنا الموية هي وحلوة قد قيام haddii igar tahay maqaarkuna ilmo uu yahay ahal haddii igar tahay maqaarkuna ilmo uu yahay waxa looga dhigayaa oo taloogu saara ha ilowdo geerida an aragtidaada dhibtaa ugu adkaysta sida xuun shawbadkeed a ugu uur nugayshaan asida xuun shawbadkeed a ugu uur nugayshaan aniguna ugaasoy naxariis la ooya an aragtidaada dhibtaa ugu adkaysta sida xuun shawbadkeed a ugu uur nugayshaan asida xuun shawbadkeed a ugu uur nugayshaan aniguna ugaasoy naxariis la ooya
iqrayahan la fududayn yalla xadiinidaja ummadihii rasuulkaay calam taraa xusuusnow axdii ruuxa qaadow adkayo hasii dayn la fududayn yalla xadiinidaja ummadii rasuulkaay calam taraa xusuusnow axdii ruuxa qaadow adkayo hasii dayn ujeedadu waxay tahay xalay urur dhiciiban anfariir la tooso awoodayniyadu tidhi abuurkeeda ubaxlo aqoonsiga jacaylka عدنا واحنا موليو عدمكو المية عدنا واحنا موديو عدمكو المية سدحون شاوبات كير أغور نبيشان سدحون شاوبات كير
codadkii faarimo cabdulaahi maandeeq iyo salaad maxamed shardi haddaan intaas kaga gudubno dhinacii dhammaada ayaan ku noqonaynaa waxaa noo baaqayaa cukaash ibraahim wardheere iyo faadumo ibraahim wardheere iyo sacdiye ibraahim wardheere cabdixakiim ibraahim wardheere maxamed ibraahim wardheere cali ibraahim wardheere mukhtaar ibraahim wardheere aadan ibraahim wardheere iyo timre ibraahim wardheere iyo cabduqaadir ibraahim wardheere iyo sawde ibraahim wardheere maxamed cabdulaahi mukhtaar iyo mustaf cabdulaahi mukhtaar iyo salaad cabdulaahi mukhtaar iyo cabdinaasir aadan madgas iyo nuuriyo cabdulaahi mukhtaar dadkaasina waxay joogaan boosaaso qardho baydhabo iyo ardisababa waxaana jecel yihiin inay tahniyo dhalasho ay gaarsiiyaan aabe cabdulaahi ibraahim wardheere kalamow iyo waxay yidhaahdeen maryan cali oo uu wiil ugu dhashay luuganaana gobolka gadow wiilkaasina waxaa loo bixiyey usaama cabdulaahi waxayna leeyihiin ha noqdo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaartay magacyo badanaa ku qoran ibraahin oo waa kuwa biyaha loo soo dhaweysan jiray aaba maxamed aadan xaashi iyo hooye qadre jaamac faarax iyo ilhaan maxamed aadan cabdifaarax maxamed aadan iyo juweeriye maxamed aadan iyo asme maxamed aadan iyo hani maxamed aadan iyo nimco maxamed aadan iyo sumaye maxamed aadan warde maxamed aadan Hid- hadiye maxamed aadan cadar cali shire weyrax shacna cali shire weyrax iyo ismahaan cali shire weyrax iyo cabdicasiis siciid weyrax iyo suweys siciid weyrax siciid cali shire weyrax falastiin maxamuud faarax maxamed cabdi sandheere filson cabdulaahi ismaaciil cabdi ismaaciil maxamuud cabduqaadir xaaji cilmi fahiimo cabdulaahi ismaaciil iyo cabdi cabduljabaar dubad maxamed fadxi dubad maxamed iyo fawsiye dubad maxamed iyo saabriin cabduqaadir axmed iyo cusub cabdirashiid cismaan iyo axmed cali aadan iyo xasan maxamed cumar dhammaan dadkaasi oo kala jooga maraykanka sweden australia soomaaliya dubai iyo hargeysa waxay tahniyad meher u dirayaan boqorkiiyo boqoradda cabdirasaaq maxamed aadan iyo deeqa cismaan shaaluco oo meherkooda uu ka dhacay hotelka mansoor isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay
waa hagaaga waxaa noo baaqaya adeer yuunis xasan cabdi oo ku magac dheer safiir iyo adeer daa'uud xasan maxamed abuukar iyo adeer cusmaan xasan maxamed abuukar adeer ah, cabdifaadil ismaaciil xasan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xayaad maxamed xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen cabdirasaaq xasan maxamed yooyow iyo cabdiweli xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo shaawil mursal yuusuf sawley iyo waxay yidhaahdeen eedo faylo xasan maxamed iyo eedo asma xasan maxamed dadkaasi waxa ay kala joogaan bardaale toosweyne baydhabo boosaaso iyo garowe waxayna taanid gaarsiinayaan aabe cabdisalaam xasan maxamed abuukar iyo waxay yidhaahdeen hooyo xaniifa cabdi daahir qaasim oo wiil ugu dhashay deegaanka toosweyne waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdixaafid cabdisalaam xasan waxaana aan leenahay soo barbaar noqo kii diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin haye ibraahim markana kaalimihii sugaanta cagtan kulanaba calmasho iyo jacayl culus ee kalgacaylkaaga culus ciirsigiisa noqo hana igu cidleen hana igu cidleen waa codka macaan ee fanaanka cabdicasiis iskaleej iyo heestiya calmasho alcaliya xareen carisada bannaan ceegaagta oo cusub iyo tigaad kala caynadiyo ubax wada curtiyo cimriyanayaalada alcaliya xareen carisada bannaan ceegaagta oo cusub iyo tigaad kala caynadiyo ubax wada curtiyo cimriyaalada adacaynada indheer caarado agtan kulanaybaad almashiya jacayl curisay habo algacaylka culus ciirsi iga noqo oo hana igu cilayn adacaynada indheer caarado agtan kulanaybaad almashiya jacayl curisay habo gacaylka culus ciirsiga noqo hana igu cidlay cilcilowga fiin irka oon lahayn caadiya daruur dayaxley carti daladhays cugtiyo nuur sida cida kaga dhigay carshiga cilcilowga fiin irka oon lahayn caadiya daruur dayaxley carti daladhays cugtiyo nuur sida cidaad kaga dhigay carshiga cadacaynada indheer caarado cabtan kulanaybaad calmashiya jacayl curisay habo gacaylka
waayahay waxaa kale oon dhambaal ka helnay sacdiyo maxamuud cabdulle iyo shariif cilmi siyaad iyo guuday cumar sibriye iyo garaad xasan afrax iyo salaad cabdulle afrax oo loo yaqaano salaad jarane iyo waxay yidhahdeen koronel muuse yare iyo axmed muumin griig iyo xabiiba cabdulle baqari odageeda iyo carruurtooda iyo xasan cumar maxamed siyaad waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana jecel yihiin inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan muuse xasan afrax iyo gacaladiisa deeqa muumin grieg oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen muqokore hiiraan waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey amiir muuse xasan waxaana ay leeyihiin ha noqdo kii soo weynaada oo waalidkiis dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay aaba rono mursal iyo aaba cabdirasaaq gees dheere iyo aaba cabdicasiis gees dheere iyo aaba mukhtaar gees dheere iyo aaba maxamuud gees dheere iyo awow maxamed nuur abti kusow maxamed nuur iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo hooyo salaado maxamed nuur iyo cabdulaahi rono mursal iyo ruqiyo rono mursal rashiid cabdirasaaq gees dheere iyo cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere cabdiweli cabdirasaaq gees dheere luul cabdirasaaq gees dheere xabiibo cabdirasaaq gees dheere faadmo cabdirasaaq gees dheere catarey loo yaqaano iyo ashraqo cabdirasaaq gees dheere iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan rashiid rono mursal iyo nuurta nuurow oo gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho soo barbaar ayaanu leenahay noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacdo aamiin
dhegeystayaasheenaas ugu dambaysa falistiin u soo qabanayna waa anna sharafteedii soo shalay tamaad lumin sharka cacuudu billaahi shaydaan iguma aad noqon bisinka bisinka bisinka ibraahim waa la cudbilistaa markii shaydaanka la sheegaa la dhihi jiray ibraahim heestaasi waxaa ku luuqeynaya fanaan lagu magacaabo nasteex saciid yuusuf heestana waxaa la yidhaahdaa shaqaaqo shaqaaqo waaba mashaakil rabshado shaqaaqooyin ka taagan bariga dhexe maqli eredeeda ayaabaad ka garan doontaa falastiinay iyada ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha taniitaan dib dambe ugu kulmi doonaan waxaanu idinkaga tegaynaa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh nabadgelyo
waa kuwa shirqolkiyo dabka ugu sidaay adiguna shaqaaqo shiilan damayniyo shirbadigu abuurtay ana sharabtidaydii sow shalay tomaad lumin sharka cawdu bilaayi shaydaan igumad noqon shaydaan igumad noqon shaydaan igumad noqon adiguna shaqaaqo shiilan damayniyo shaqadigu abuurtay
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesuhuna wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii galabnimo maxamed colaad xasan iyo anoo ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinayay tan iyo intaynu toddobada kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh